لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal fasalkii koowaad baan ku jirnay intaanu inaga yar joogsan ayaamaha fasalka koowaadna kolley wuxuu ama u dee isaga uu mowduuciisu ahaa cilmi horta muxuu yahay xaqiiqadii iyo tacriifkii iyo bal faq adigu tafaquha ama cilmiga si guudba iyo fadliga uu leeyahay walow markaa cunwaan ahaan iyo tarjame ahaan fiqiga iyo fadligiisu uu dambeeyey iyaduu horreysiiyey ahamiyada uu leeyahay cilmigii tacriifkiisina waa inoo dambeysiiyey markaa kolley deetii uu ku bilowday xadiidkii dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim bay ahayd uu inoogu soo bilowday cilmiga bal xadiidka waan soo sheegno waanu inoogu qoran yahay bal derajadiisa iyo wixii laba yidhi iyo cibaaradan waa muslima inaanay xadiidka ka mid ahayne macnaheedu waa saxiixa laakiin duruqda xadiidka kumay soo aroorina waa ilxaaq min bacdi almusanifiin siduu sakaabu kaba cabiro daba cilmiga ruux kastaba faradka ku iyo waa kee taas baa inoo socotay waxaana uu bal matalan cilmigii dee amasay u qaybiyaanba fardu cayn iyo fardu kifaaya iyo wixii kale qeyb saddexaad oo dee nawaafilun laguba tirinayo markaa farducaynkii buu inooguba jiray oo inoo waday welitii baana inoo socotay oo waxyaalihii ruux kastaba ee fii jamiici alaxwaal kuba imanayay ruux kastaba gaar ahaantiisa looga doonayay ficilkiisu cilmigiisuna inay haddaanu aqoon u yeelan wixii ma gudan karee laasim iyo waajib bay kuba noqonaysaa waa qeybtii farducaynka ahayd fardu kifaayana waa inoo keeni doonaa markaasuu tacriifka cilmigana sheegi doonaa bal wixii inoogu dambeeyey waxay ahayd cilmiga fadligiisa arrin ku tacalluqsan oo aba nebi aadan fadliga uu leeyahay cala almalaa'ika inuu cilmiguba waxyaalihii uu kuba muuqday ahaa oo markii ilaahay iyagii uu yidhi ashyaadaa bal iiga warrama asmaadoodiyo taas iyaga ay yidhaaheen laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa nebi aadan markii uu weydiiyey ilaahayna uu dee ashyaadii oo dhan waxaa bal matalan markaa uu magacoodii iyo wixii uu sheego taasna dee sharaftiisu ay kuba muuqatay markaa wuxuu ihi weli isagoo fadligaa cilmiga iyo wixii ku tacalluqsanaa wada kamaa qiila limuxamed ibni alxasan ibni cabdillaahi waa halkii aan kuba joogsanay oo cilmiga sharaftiisu yihi wuxuu wasiilo u yahay attaqwa taas baaba qiimihiisa keenaysa waxyaalaha sharaftiisa attaqwa ee ila karaamaduna ilaahay agtiisa laguma mudanayo markaa bal inuu taqwo wasiilo u yahay iyo fadligiibaa abyaad ku tacalluqsan buu soo wadaan wuxuuhi kamaa qiila si lagu yidhi ee lagula khidaabay weeye limuxamed ibn alxasan ibni cabdillaahi raxmatullaahi caleyh ninkaa moxamed ibn alxasan ibni cabdillaahi la yidhaaho allah u naxariisto kolley kitaabka meelihiisa aniga dee xasba ra'yi ruuxii dee bal waxyaalo kalena isu geygeysan karaa waxyaalaha ugu yar dee howl badan waxaa kaba mida magacyadan badan ee uu soo aroorinayo ama culimmadan badan ee wax ka soo naqlinayo waa culimo inta badan xanafiye ah inta badanna degaankoodu kolley khuraasaan iyo in ka shaysay maa waraa nahri uu ahaa dee qaybo kaba midana ama aan tarjamadoodii kutubtii yar mutayasirka ahayd aanay kuba sugnayn ama kolkol dee markuu la qabin kuba kaaftooma ama nisfo iyo rag kale dhowri ay kuba kulmayaan oo taxdiidkii iyo tacyiinkii ciddii ruuxan hadalka lahaydba bal ay markaa yar sucuubo yeelanayso casharkii inoogu dambeeyey imaamkii shahiirka ahaa ee dee ninka saddexaad ee madkabaha maxamed ibnu xasan ibnu shaybaan ibnu farqad shaybaani hore inuu soo maro tarjamadiisna waan soo sheego isagu waa imaam macruufa oo kutub badan lahaa ninkaas maxamed ibnu xasan ibnu farqad baa la yidhaha halkan maxamed ibnu xasan ibnu cabdillaahi buu shaarixa kitaabkan sharaxayna wuxun buu raaciyaa ibnu cabdillaahi ibni daa-uus ibnu hurmus uu yidhaaho qaraabo ayaa ka dhaxaysa isaga iyo abaa xaniifa waa nin markaa isaguna reer faris ahaa intaa wax ka badan ma sheego kitaab nashru dayi tacriif la yidhaaho fadligan cilmigiya waxaa kuba tacalluqsanna halkan kamaa qiila uu kaba cabiray baa wuxuu ka cabiray waa anshada maxamed ibn alxasan saaxiba abi xaniifa ama saaxib abu xaniifa oo dee aad moodo ninkii horeu kaba dhigay kaasi laakiin sa dabcada sharxeena iyo kitaabkan iyo dabcada kitaabkaasba waa laba dabcoon dee saa aan aada usii adkayno ama aan usii fiicnayno kolkol imaka tarjiixan kala raajax yeelaa halkan nooca dabacaadka iyo iyadoo cid kaloo saddexaad oo bal meeshii sheegtay ciddan oo maxamed ibnu xasan shaybani baa mise waa ninkan kale intaasi aan jirinay calaa kulli xaal hadduu maxamed ibnu xasan ibnu cabdilaahi noqdo abaa yuusuf ayuu asxaabtiisii ka mid yaho markaa markaa ma aha xertii abaa xaniifa laakiin waa dabaqadii ku xigtay waa tilmidkiisii aba iyo saaxibkiisii abaa yuusuf asxaabtiisii ninkaas baa waxaa lagula khidaabay kitaabkaa kalen sheegaya isagaa ku inshaaday baa kuba sugnayde tacalam faina alcilma zaynun liahlihi wafadlun wacunwaanun likuli lmaxaamidi wakun mustafiidan kula yowmin ziyaadatan من العلم واصبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد والعلم الهادي إلى سنن الهدى والحسن ينجي من جميع الشدائد هل الشدائد ما كان عسن نسخة قرطة هو الحسن ينجي من جميع الشدائد ويبيت كبا مدما كلمة يقول دم بيستمقا وأنا الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عبد كل من قال كنا ويستسلم أن دونتا وهي من الملبى وحيا للعي نما وحيا له دي الله دي أي تايسياد مركا وحو لتعلم لفتك الشدائد دوي يمن لي كلمة أن بيتكم مبدا ما كلمة سامع شكا مقن تعلم علمك برا وفعل أمرك adiga ruux kastoo khidaabu suurtagal bal isagii haddii lagula hadlay ama isagu uu hasta kitaabkaa kalen sheegaya kii ku inshaaday ama isagu ha ahaado abyadan hal ahaada ama munshiduun haba noqdo kolkol inshaadka waxay ka cabiraan shicir keyrkeed keyrkaa leeyahay oo tiriso taas bay inshaad kaba cabiraaneen bal cilmigii baro waa ruux kasta oo in lala hadlo ama khidaab ehel u ah ayaa lala hadlayaa fa ina alcilma cilmigu zaynun qurux wuxuu u yahay liahlihi ehelkiis qurux buu u yahay iyo sharaf oo dee waa wax macruufataas wa fadlun fadlina weeye iyo wa cunwaanun calaamo oo cunwaanu shay waa alcalaamadiisa iyo waxaa likulli lmaxaamidi maxaamidna waa jamcu maxmadatin oo dee master miimiya laakiin kollay ism mafcuul halkan macnihiisu yahay oo markaa macnuu yahay wacunwaanun wuxuu calaamo iyo bal matalan u yahayba likulli lmaxaamidi ay likulli lkhisaali lmaxmuuda khisaasha iyadu maxmuudka ah ee la mahadiyee fiican cinda allahi wa cinda annaas ayuu calaamadeedii yahayba oo dee cilmigii kollay khisaashii fiicnaydna oo akhlaaqdii fiicnaydna waa ku hanuuninayaa marka cilmiga barashadiisu waa shay fadli ah wixii kaloo dhan baabuu ka mudan yahay calaamana wuxuu u yahayba akhlaaq ama khisaasha maxmuudada ah fiican ee wanaagsan cinda allahi wa cinda annaas ayaabuu u yahaye baro oo ku noqo haw mustafiidan mid siyaadsanaya kula yowmin ziyaadatan cilmigu nihaaye ma laha bal ruuxa dadka ugu cilmiga badani haddana cilmi wuxuu ka yaqaano iyo waxaanu ka aqoon inta uu ka yaqaano ayaa ka yar wixii aanu kaba aqoon hadiyo goor waa kaa socda ruuxa hadduu israaheer dee markuu joogsado uu yidhaa haatan waxbaad baratay oo wax dambe uma baahnidu halkaa ku joogsadana oo waxbarashada iyo wax ziyaadsashada iyo istifaadada uu daayana wixii sii hore ayaa nuqsaamaya waxba uma markaasba tii hore halkii kuma ekaanaya bal dee wixii horeu kala iloobayaaba arrinku waa in had iyo goor maalin kastaba aada wax kasta aada siyaadsatood wax siyaadsato haddaba noqo mustafiidan ku faa'iidaysanaya kula yowmin maalin kasta ziyaadatan min alcilmi waa ziyaado cilmiga kaba mida oo in had iyo goor mid wax siyaadsanaya noqo wasbax dabaalo في بحور الفوائد أي في الفوائد فوائده وعلم جيده وهي وحياله لفائدة سنية كالبحور السبضه وكلاها وقول كوديا يلوجين الماهرنا ميلوان ملا ميلوان تنسوين وانصاربني معنوه يهي وإضافة المشبه به إلى المشبه أو لجين الماء شهر ودي مركل لأغن وعاصبي كل كل نظير وقبل لغان معنوه نوحوية hadday yidhaahaan wuxuu la mid yahay ka lujayni almaa manaa asalka ah waa almaa'i ka lujayni buu ahaa markaasaa mushaboobihigibaa mudaaf laga dhigo mushabahii loo idaafiyay tanna waa taas asalku muxuu ahaa wa alfawaa'id kalbuxuur faa'iidooyinka badanee cilmigu leeyaha xagga badni dee dabbad oo kale ahayd cilmigu waa bad dabaalashadna waa faa'iidadaniya dee in lagu dhex jiro had iyo goor wax la ziyaadsado oo dee laguba markaa cilmiga adigu lagu dhex jire haddaba fawaa'idii cilmiga ee badni iyo taasa badahoo kale ahayd taas dhexdeeda dabaalo waa adigu had iyo goor iktisaab cilmi iyo ziyaadadeedee waxyaalana waabay noo dambeeyaan markaa waayo fususha kitaabkay mid ka mida noqonaysaa waana shay muhim ah tafaqah cilmiga fiqhiga baro oo dee man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin waa kaa rasuulka ilaahay ba yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ruuxa ilaahay la doono khayr weyn weeye khayran tankiirtan kuba sugan ama tanwiintu tacdiim bay faa'iideen waa khayr badan khayr weyn ruuxa ilaahay la doono diinta ayuu fahamsiiyaa ruux fahmo u leh ayuu kaba dhigaa macnaa waa dee tafaqah fiqigu dee kolley waa inay sharaxii qur-aanka iyo xadiiskii iyo waa wixii iyaga laga soo qaadanaye iyagu ay kulansadeen ee axkaamtooda ahaayo waa iyagii ayuubal markaa dee iyagiina asal bay uga yiin bal fiqigii fa ina alfiqa fiqhigu afdalu qaa'idin waa wax ku hogaamiya qaa'id oo ku kaxeeya ka ugu badan ugu fadli badan ila albiri wataqwa waa kii ina soo yidhiba markii hore wainamaa sharufa alcilmu likownihi wasiilatan ila ataqwa alatii yastaxiqu biha almar'u lkaraamata cinda allah cilmigu haddii aanu ku gaadhtiin ilaahay cabsidii ilaahay aanu kuu dhoweyn marka horeba waa dee xujun buu kugu yahay oo taas waaba dee shay aad ku halaagsamayso ee cilmiga qiimihiisii waa inuu dee ilaahay cabsidii iyo taqwadii iyo wixii kuu dhoweyn lahaa uu ku gaadhsiinayo taabowey haddaba cilmigu afdalu qaa'idin ila albiri waa ixsaanka iyo biriga iyo wataqwaa cabsidii wa acdalu qaasidii macnaa ku caadil ah kolley shaarixu halkan qaasidkana bimacna alcadli unbuu kuba fasiray macnuhuna waxa weeye markaa acdalu jinsil caadili waxyaalaha dee toosan ka ugu ugu toosan ugu cadaalo badan weeyaanoo ujeedadu axkaamtan dee shareecadu waxa weeye dulmigii wixii laga badbaadaye weeye wixii cadaala ay kuba xasilaysay weeyaanoo ilaahay subxaana wa tacaala dulmigii xaaraan buu kaba dhigay isaguna waa iska xarimay oo waa ka waa ka nasahan yahay inagana dee waa inagaba xarimay haddaba axkaamtan shareecadna wixii dee cadaala ay kuba sugnayd wixii dulmi lagagaba dheeraanayey dulmika ugu weynna waaba shirkigii dee macaasiduna waa dulmi naftii la dulmiyayo dulmigii kale tacadi cala alkhayri ama hayr xaqi oo la isticmaalo oo dee taa lagu tasarufiya ahaana waa dulmi haddaba wax maalan ku gaadhsiiya dariiqaas ama halkaa lagu helo ama jaanib isagii dee cadaalo noocaasa lagu sifeeyo ka ugu mudan weeye waa shaarixa sidii kuba sugnayd huwa cilmigu alcalamu waa calam alhaadii ku hanuuninaya ilaa sunani alhudaa sunan haddaan ilaa jamcu sunnatinee bal siinta ayaan faadxadeeda ku dabdisanaynaa oo asanana bimacna dariiq weeye latarkabuna sanana man kaana qablakum xadiiskuna waa wadooyinkii iyo masaaligtii kuwii idinka idinka horreeyay ay mareen baa maraysaan haddaba ilaa sanani alhudaa waa hanuunka duruqdiisii ama dariiqii hanuunka ayuu kii ku gaadhsiinayay yahay cilmigu huwa cilmigu alxisnu waa qalcad iyo xisni yunjii badbaadinaya oo xisni waa dee meeshii ruuxu cadowgiisiiyo sida qalcadihii iyo xusuuntii dee laga samaysanaye laga gaashaamaanayo cadowga oo kale naftii iyo shaydaankii iyo hawadiiyo wixii baa lagaga badbaadaya cilmiga dhabta ah markaa waa xisni yunjii badbaadinaya min jamiici shadaa'idi balaayooyinka iyo shadaa'idda dhammaanteed waa halkaan lahayn ashadaa'id markaa jamcu shadiidatina weeye macnuu dee shadaa'idii maxaa kaba mida dulumaatuljahli baa lagaga badbaadayaa jahligoo isaguba dee waxa weeyaan asaas shar dhammaantii noqonaya ayaa lagaga badbaadayaa iyo dee dhibaatooyinkii kaleba cilmigii fa ina faqiihan baro cilmigii fa ina faqiihan waa tacliimu bayta ruux faqiiha oo waaxidan keliya oo mutawarrican xalaal miirada isagoo ruux xalaal miiranaya ihi oo dabcana ujeedadu cilmigiisii ruux ku camal falaya ah aan ahayn ruux cilmigiisu carabka un uu yahay uu xujo ku noqdo ee cilmina waa leeyahay camalna waa leeyahay ashaddu isagaa kaga daran oo kaga dhib iyooda badan ugana nacayb badan cala shaydaani shaydaanka min alfi caabidin kun wada cibaadaysanayo oo laakiin cilmi aan lahayn oo dee waxa weeyaan waxay xumaynayaanba uu ka badan yahay waxay fiicnaynayaan ruux caalimo keliya oo mutawarica ayaa shaydaanka kaga adagoo ruuxaas noolash dee faraxa uu marka uu dhinto kuma farxo ama waxa weeyaan cadhada uu ka cadhaysan yahay noloshiisa kaa keliya ayaa ka badanba kun cibaadaysanaya ama farxi iyadu hadday meesha kaba baxaan geeridooda uu ku farxayay ama noloshoodani isaga qayd ay uba ahayd sababtuna waxa weeye dee ruuxan isagu faqiihee mutawarici waa ka horta isagu shaydaankii dee ma raacayo wixii u qurxinayo kuma raacayo dadkiina wixii ay shaydaan kaga badbaadayeen buu baraya macruufkii buu faraya munkarkiina waa ka nahayayaa cilmigiina waa faafinayaa isaga lagaga badbaadayey amaa kani bal hadduu cibaadaysto cibaadadiisii xataa hadduu aqoon u leeya nafcigeedii isagu ku koobnaanaya cid uu isagu shaydaanku halaynayey oo uu isagu fasahaadinayo oo uu markaa fasaadkii ka hor joogsanayu ka manceeyaa ma jirto shaydaan halkaa uu hawshiisii iyo camalkii iyo juhdigiisii uu kuba khasaariyo haddaba taas baa u badan halkii in intii yarayd ee u ahayd yar takhriijka muqadimada u ahayd ayaa waxaan dee markaa hadalkaygiiba ahaa waxaan wixii axaadiise uu toos ahaan uu caddeeyo inuu rasuulkii ilaahay xadiidkiisii yahay unbaan takhriijkiisa ku gaabsanaya ee wixii shiciruu soo arooriyey ku sugan ama kalaam kale ku sugan iyada taas imika halkan uma ihtimaamayo sababto ayaamo yar baan haystay intaan kitaabka la geyn dabacada marka aan taasoo tatabucan iyo umuurahaasna waqti dheer bay isaga yar baahnayd bal meeshii waxaa kaba mida beedkan ugu dambeeya waxaa ku yimi xadiid tirmidi iyo ibnu maajiya ay wariyeen weeye oo tirmidi isagu xadiisu wariyey ibnu maajana wariyey tirmidina uu ka cabiro xadiisun gariibun laa nacrifu ila min hada alwajh bal oo markaas ahayd faqiihun waaxidun ashaddu cala shaydaani min alfi caabid ama lafdi xadiisba weeye kitaabka tirmidi ku sugan iyo ibnu maaja oo markaa ninkii nadmiyey abyaada xadiiskaasu kasoo qadee laakiin bal waxaan leenahay xadiiskaasi labada kitaab buu ku sugan yahay tirmidina wuxuu kaba cabiraaba saas imaka isagu kaba cabiraa inuu xadiis qariib yahay qariib keliya markuu idlaaqo kolkol dee qariibku walow yahay ruu mid lala gooni noqday hadduu xadiis qariib ku kaaftoomana daciifkuu laba jeedaaye waa xadiis laakiin aada u daciifa nin rawx ibnu janaax la yidhaha baa sanadkiisa kuba sugan oo culimmadu ay daciifiyaan bal ibnu xibbaan oo kale ninkan markii uu sheegayey wuxuu kaba cabiray waa nin munkarulxadiidi jiddan oo dadka fiqaadkaabuu waxyaalo ruuxa markaa dee la garanayo inuu bal masalan aan iyagii xaggooda asal kuba lahayn buu kaba wariyaayo xadiidkan buu kuba soo daray tirada oo kale ibnuljonsi oo kale alcilal almuntanahiyu leeyahay buu kuba soo naqliyaa waxaanu kaba dhigaa uun kalaam ibnu cabaas hadalku inuu yahay ee xagga marfuucnimada in xadiis rasuulka ilaahay loo kor yeelay lagaba dhigo inuu ninkaa rawxeen sheegayey qalad kaba dhacay qasad la-aan ama qasadba ugaba dhacay waayo waa nin daciifa wiyo bal markaa isagu waa tu raajix yeelo kolley albanina daciifu ljaamic isagu waxaabuu ku tiriyaa inuu mowduuc yahayoo bal waxaan leenahay meeshan xadiis baa ku jira beydka xadiiskuna tirmidi iyo ibnu maaja iyabaa ku sugan yahay laakiin waa xadiis aada u daciifa culimada qaarkoodna ay gaadhsiiyeen inaanu asal ku lahayn marfuuca ama uu mowduuc yahay marka la idhaha waa marfuuc rasuulka ilaahay aanu odhan laakiin meesha ibnu cabaas kalaamkiiba noqon karo bal haddaanaan heerkaa gaadhsiina waa xadiis aada u daciifaan leenahay laakiin meesha xadiis baa kuma jira wakadalika fi saa'iri alakhlaaqi wakadalika kolley laba gooro horena waan soo aragnay isagoo wakadalika lahaaba waxaanay ku cadfan tahay halkii hore wakadalika fi sawmi wazakaat wakadalika fi buyuuc labadaasaa inoo horreysay tii bay ku cadfan tahay oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa ine waxa inoo horreeyey oo uu soo sheegay lianna maa yuftaradu caleyhi cilmu maa yaqacu lahu fii salaatihi taas baa kaba cabir deetu uu ku cileeyey lianna maa yutawasalu ilaa iqaamati alfardi yakuunu fardan markaasuu yidhi saa salaadaba waxay salaadiisa ay ugu hagaagaysay ay farad ku tahay inuu barto soomkii iyo zakadii hadduu maal leeyahay iyo xajkii hadduu ku waajibay waa saam ruuxii beec dhex gelayeyna xaaladiisu taasay noqon si uu dee hadduu tijaaraysanayeyna haddii kale waajibkuma ah tii bay noogu cadfanaanaysaa oo macnuhu waa maxay imika waxaana weliba ka dambeeyey oo inoogu dambeeyey oo halkii de aynu casharkuna kuba joogsaday intii ahayd wakadalika fi saa'ir almucaamalaati waalxiraf cibaaro saasuu kaba cabiray wakadalika yuftaradu calayhi cilmu axmaal alqalbi waa inihii safxadii ka horreysay inooguba sooray saas oo kale sa umuuraha horeba farducayn ugu yihiin ayaa ruuxa loogu farad yeelaya inuu barto waxyaalihii qalbiga axwaashiisa ahaa iyo tawakulkii iyo inaabadii iyo khashyadii imika halkana halkii baan ku cadfaynaayo oo waxa weya wakadalika waa say faradba uguba ahayd axwaalu lqalbi iyo barashadeedu mislu iftiraadu cilmi axwaal qalbi ayaa fii saa'ir akhlaaq yuftaradu lcilmu fii saa'iri alakhlaaq inuu aqoon u yeesho macrifo u yeesho akhlaaqda teedii kale oo waa waxyaalihii acmaal qalbiba yaanay noqon akhlaaq kaleba haba noqdeena wixii akhlaaq ahaa iyadana teeda fiican iyo teeda xunba inay isagii baa laga doonayaa tii fiicnayd inuu ku sifoobo tii xumaydna uu ka dheeraado waa wax ruux kasta gaar ahaan looga doonaye inuu iyadna cilmigeeda yeesho maxay tahay khuluqaasi yahay waxa u didi muxuu yahay maxaa uu ku kasbanaya muxuu iskagaba ilaalinayaa taasi farad bay kuba noqonaysaa taas way ujeedo weli farducaynkiibuu ku jiraa wakadalika ay saa saas oo kale saa axwaalulqalbiba ruuxay barashadeed ay farad uguba tahay ayaa yuftaradu isaga loogu farad yeelayaa alcilmu waa cilmi waxaan u jeednay fii saari alakhlaaq akhlaaqda inteedii kalena inuu macrifo u yeesho muxuu yidhi naxwu ljuudi waaba sida deeqsinimada oo kale iyo walbukhli bakhaylnimo waljubni fulaynimo iyo waljur'ati dhiirani watakaburi isla weynaan iyo takabur iyo watawaaducu ruuxoo tawaaduco oon dee ruux magac iyo sharaf doonaya ahayne dee ishoos isu dhiga iyo walcifati waxyaalihii dhowrsooni xaaraamtii lagaba dhowrsado walisraafi israafkii infaaqa iyo keyrkiiba gelayay iyo wataqtiiri waa tadyiiqii xagga nafaqada iyo cidhiirigii jaanibkaas dee waa bukhli ahaan iyo iyo wakayriha keyrkeed oo sifaat kala ujeedadu sifaatkani wax maxmuuda iyo waxa weya sida juudkii iyo tawaaducii iyo cifadii iyo iyo wax madmuumay isugu jiraan inuu waxyaalahaasna barto si kii maxmuudkaana uulaba yimaado kii madmuumkaana isagaba ilaaliyo muxuu yihi fa ina alkibra waa kibirka oo waa ka rasuulka ilahi yihi misqaalu dara ruuxa uu ku sugan yaho kibiri qalbigiisa janno maba gala uu yihi kibirkii iyo walbukhla bakhaylnimadii waljubna jubnigii fulaynimadaas iyo walisraafa israafkii uu ruuxu dee sida infaaq iyo keyrkiiba israaf uu kalaba yimaadaa xaraamun xaraam horta weeye walaa yumkinu umana suurtogelayso oo ama ma suurtogelayso ataxarusu is-ilaalin canha akhlaaqdaa xunxun ee kuwani ay kaga mid yihiin ruuxu inuu iska ilaaliyo ilaa bicilmiha inuu iyada macrifo u yeesho mooye waa inuu wixii garanaya maxaa kibir yahay inay maaha maxaa uu yahay israaf muxuu noqonaya bukhli muxuu yahay oo wax kastoo dee dadku bukhli ay ku tiriyaano kolbaanu bukhliba ahayn waanu kalaba xun yahayba umuuraha inuu garto horta xaqiiqadoodii weliba uu garto maxay wa cilmi maa yudaaduha wixii didka u ahaa iyada oo bididdiha tatamayazu alashyaau waata yidhaaheenba waa didkeeda ayay ashyaada ku caddaataa xataa marka dee arday wax loo sharxayo oo kale haddaad dee kelimo ama cibaaro aada uba sharxayso sida dee muraadif kelimadan kelimo lamida ama cibaaradan cibaaradii lamidkeeda muraadifkayd looguma sharxo ee ay taasi fahm u keento wixii la suuraysto la fahmo ayaa looguba sharxaaba kelimadan cagsigeed ama didkeed waayo shayga didkiisi haddaad garato wixii didkaana wuu noqonayaa iyaduba waa dariiq ama wasiilo wasaa-isha sharxa kaba mid ah taasi oo saa muraadif wax loogu sharxaa didna wax looguba sharxaa dadka macalimiinta le marka wuxuu leeyahay iyagii in la garto la garto maxaa iyaga sifadan maxmuudkee iyada muqaabilkeedii muxuu yahay sida kibir oo kale tawaaduc oo kale aada garato oo kale insiraafkii dee bal masalan juudkii iyo ama wixii kale dee yar xataa u dhexeeyay labadoodiiyo umuuraha in laba garto taas be fa yuftaradu markaa waxaa lagu farad yeelayaa umuurahan uu inoo tilmaamayo kolle kitaabku dee meelo qaarkood mulaaxadaad buu yeelan dee waanan eegi doonaa waayo aba allaahu an yasixa ilaa kitaabuhu ayaaba hadal malaa shaaficiyo ilaahay waa diiday kitaabkiisa un mooye inuu wax kale uu noqdo ka saxiixo kitaab waxa ku sugan dee kitaabkaa ilaahay mooye wada sawaab yahay ma jirtoba oo ilahay baa yihi walow kaana min cindi kayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira haddii imanka dee qur-aankan ay inkirayaan ilaahay cid aan ahayn uu soo dejiyey waxyaale isburinayo iskhilaafsan baa laga heli lahaayo dee wixii bashar marka waa jiraya naqsi khalal waa jiraya umuuro laga roon yahay oo dee taas ama waktigiisii ha ku dhisnaado bii'adiisii ama waxyaalo macluumaad kolley aan dee yar toosnayn fawaa'ido aada u badan buu leeyahay tahay bal khaasatan ashabaab iyo dadkan dowra tacalumna kuma sugan inay umuuro waana waxaad iyo goor aan u baahanay bal adabkiiyo waa ti aan hore ugaba soo hadalay in loo baraarugeen marka waxaan leeyahay fawaa'id kala duwan oo badan baa uu kuba sooy dee naqsigii kitaabkuna waa iska jiraya kitaab bashar weeye e waxaa markaa faradku waa calaa kulli insaani cilmu akhlaaq baa fiican weeye horta inay maxay barato oo shaygan khuluqan fiicani xaqiiqadiisii muxuu yahay muxuu kuugu xasilayaa sidaad ku kasbanaysaa waa arrin muhiima oo dee barashadiisii camalfalkiisii kaba horeysa cilmigiibaa ka horeynaya khuluqii madmuumka muxuu yahay seebaad baa muxuu ku yimaadaa see laysaga ilaalinaya taasna waa shay muhiima oo iyadna barashadeedii waa labada dhinacba tuujeedo marka wuxuu leeyahy weliba ruuxii farducayn bay kuba tahay waqad sanafa waa alifay السيد الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتاب في الأخلاق بل والشيخ وإنت أوصافتا في فران استبقريي السيد الإمام الأجل الشهيد نوى الراعي ناصر الدين أبو القاسم بس أنت وحدة أفسنك موسى لغن شارح كتاب كنا سلام هذا الكوال دافية أنت وحكة بلد موسى لغن waa dee ninkaa imaamkee uu ammaanay weeye sifaadkaa uu ku sifeeyey fiic fiican kolleyna bal ninkan taxdiidkiisu aad buu igu adkaaday muddo dheerna kolley waa laga yaabaa inaan tatabucaye bal si un aan waxu helo kutubtii xanafiyada ee taraajimtooda ee mutayasirkahayd iyo keyrkeedba bal isku dayey marka waxaan arkay nin tacliiq yar kitaabkeenan ama kulahood magaciisa aanan garanayno waayo tacliiqun baan arkay oo ninkan ku fasiray inuu yahay abulqasim alraakib waa imaam macruufa oo alraakib alasfihaani bal taas walow macruufnimadiisa aan uga jeedaa kutub buu leeyahay aathaara magac ahaana waa macruuf tarjamahagaasa lagama hayo taas buu kuba fasiray ninkaa horta miyaas weeyaanoo abulqasim waa la yidhaahaa abulqasim waa la yidhaahaa laakiin magaciisana xusein ibnu maxamed baa la yidhaha kutubina soo gaadhay buu leeyaho waa kitaabkan aada u qayimkaa ee uu qur-aanka kelimaadkiisa uu kuba fasiro gees waa luqa laakiin waa qur-aankiibuu isagoo xuruufta mucjamka kuba wado almufradaat baa la idhaaho dee laba mujalladiyabuu ku madbacaysay arrinta jirta kitaabka afan haysto qolooyinkii soo madbaceeyey iyadoo dhowaan laba madbaceeyey dee horena loo madbaceeyey oo kitaab dee aada muntafic aada loogu intifaacay oo badan oo mufiid oo dabacaad kala duwan lahaa magaciisa wax dhaafsan may dhigan ujeeddadu waa macrifo weyn si aan isagii loogu lahayn kitaab buu leeyahay addariica ilaa makaarib shariica la yidhaha la yidhaha qasdaali hadi o goor markuu safriyeyna waa la safri jiray waana waqtiyadiisii uun kitaab buu leeyahay muxaadaraat aludabaa la yidhaha waa madbuuc iyaguba horta addariica maan arag ee laakiin muxaadaraadkana magaciisa wax dhaafsan oo kuma sugnaa muu jirin bal marka waxaan leeyahay waa say qolooyinunbaa kuwa fasireen waxaan jasminayo asal ahaan ma aha taas oon goynayo ninkaasoo kale xataa goor buu dhintay barhkood baa afar boqol iyo saddexdii kaba dhiga barhkood baa shan boqol iyo labadii ka dhiga saaxibu kashfi dunuun markuu kutubtiisa dhiganayay ninkan kutubta magacyadooda ururiya kashfu dunuun kitaabkaas wuxuu kaba dhigay shan boqol iyo waxoogaa nayif oo kale bal markaa waa nin tarjamo xataa siyara calaamin nubala isagoo afar boqol iyo kontomeeyihii dadkii dhintay ama dabaqadoodu ahayd ku soo arooriyey tarjamadiisu idhaa keeri uu leeyahy waqti uu dhintay iyo tarjamo uu leeyahay maan helin ninkaa kutubtaa waaweynla xataa tafsiir weyn oo uu leeyahay muqadimadiisa waa la madbaceeyey kutub kalena way jiraan kan akhlaaqda ana waa leeyahay horta laakiin bal jasminteeda aan jasmiyo adag waxaan u laabmay bal qolooyinka ashahiid waa had iyo goor nin waa nin la dilay horta cibaaradan bay kaba cabiraan deere kala duwan oo magaca laqabka sitaa waa jirtaa bal kitaabkan intan ayaa ugu yar waasacsanaya aljawaahir almudiica layidhaha taraajimta xanafiyada wixii ashahiid kuma sugnaa nin keliyaan arkay oo naasirudiin abulqaasim layidhaha laakiin maxamed ibnu yuusuf baa layidhaha kutubtiisay tirinayeenna kitaab akhlaaqa kumay soo darin ninkaasoon arkay oo isaguna xataa waqtigu dhintay ay isku khilaafsayin ee barhkood ay leeyihin shan boqol iyo lix iyo kontonkiibaa samarqan laguma diray waa nin uga dhow baa la filayaa ninkan imaka marka la eega abulqasim alasfihani ama araaqib ugama dhow bal ninkaasna waa kutubta marka la eega ashahiid oo kale haddii la yidhaha ninkan imaka abulqaasimka hore shan boqol iyo labadii buu dhintay kolley sanadaas iyo sanadahaasi sanad culimada dhib badan ku haysay wixii marka la gaadhoba khuraasaan iyo faris iyo dhulkaas bay ahayd iyo ragga umaradaba niman baatiniye la odhanayay oo dee diin aan ictiqaadsanayn oo ismaaciiliya ama baatiniya oo dhib badnaayo dadkana kuma dhex jiray ninkii caalimay u haad helaan badilayey ninkii amiiray u haad helaan badilayey baa jiray oo xataa sanadaa nafteeda waa abulmaxasin arawiyaani kitaabkan weynee madhabka shaaficiyada albaxri laydhaha madbuuca sheekhii lahaa iyo waxa weeyaan rag kale oo kala duwan baa sanadaas nimankaasina ay dileen ay noqotay ninkastoo amiriye ninkastoo caalimay cabsi ay gasho ama laga baqday nimanka dadkay ku dhex jiraan dee midi yarun buu hoosta ku haystaa markaa u hadeer ayay masaajidii ku leynayeen dadka iyo kolba ninkii ay helaanba ay dilayeen oo baadinayo markaa waktigaas aada u yar faafsanaa bal hadduu waa isaga yahay bal oo sanadaha uu dhintay barkood ay yidhaaheen waa la diribe calaa kulli xaalin waa ninka kitaabul akhlaaq le kitaabka naftiisii dee baan waanu leeyahay abulqasim alisfihani kitaab akhlaaqeede laakiin meeshan baana waxaan leeyahay yar adag tahay meelo qaarkood in la taxdiidiyo iyadoo kolley aan in badanna yar tatabucay bal wixii naasirudiin la odhanaya abulqasim la odhanaya madhabka xanafiyada ee culimo ahaa ashahiid oo kale bal ninkaa keliya aanan jaanibkaas wax isyar raacsan aan helay ninkaasna waa nin kaleo maxamed ibn yuusuf la ydhaahdo nasirudiin kitaaban fi lakhlaaq adigu wuxuu alifay kitaab xagga akhlaaqda ah wa nicma maa sanafa kitaabkiibuu ammaanaya wa nicma waxa fiicnaaday buu yihi maa shay iyo wax sanafa uu alifay oo dee maksuuskiina wuxuu noqonaya almaqsuusu bilmatn kitaabu oo macnaa shay fiican iyo kitaab fiican weeyo kitaabka akhlaaqeed u alifay fayajibu calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima waxaa ku waajiba xifduhaa inuu akhlaaqda bal kitaabkaa lagu uriyo xifdiyo adigu haddaanu kitaabkahayna waa akhlaaqda maxmuudada iyo tamadmubada ada habartuu leeyahy bal taasi waxay intaa hore oo dhami farducaynkiibuu kaba soo hadlayay wuxuu yihi markaa musanifku ama xifdu maa kii xifdigii yaqacu dhacaya fii bacdilaxaayiini awqaadda qaarkeed markastaba ruuxa kuma yimaado marmar buu ku imanaya shaksi kastana kuma imanayo kaa caynkiisa in la xifdiyo la bartaa fa fardun calaa sabiili lkifaaya waa fardu kifaayu noqonayaayoo dadkii meel wada joogay bay guud ahaan farad uu ku yahay in laga helo cid taqaana markaa faacilka kan lama eegayo kaa hore faacilkaa la eegayey iyo ficilkiiba kan faacilkii lama eegaye in wixii la sameeyunbaa loo baahanya haddii la samayn waayaa la dambaabaya haddii laakiin cidi samayso khalaas intii kalena xarajkiibaa kaba dhacaya bal taasba weeye oo idaa qaama bihi lbacdu bar hadday u qumaan wixii sadee salaadii janaase oo kale iyo saqada can ilbaaqiin albacdu fi lbeldati bald bacdi beldadaa joogay saqada can ilbaaqiina intii kale waa ka dhacaya xarajkii fain lam yakun fi lbeldati haddaanu beledka kuba sugnayn man yaquumu bihi ruux u qumayo waxaasoo ku kacaya oo la imanaya ishtarakuu jamiican fi lmasami waa cid alle ciddii ay u suurtagelisay wax inay laba timaado iyada markaa dembigii waa la wadaagsanaya fayajibu markaa adugu kolley fardu kifaaya iyo fardu caynka iyo shaafici oo kale risaaladiisi iyo ibnu cabdibar jaamicu bayaan alcilmi iyo alfaqih walmutafaq iyo shucab liimaan iyo kutub kala duwan baa culimadu kolley markay cilmiga iyo jaanibkan kaba hadlayaan ay labadoodaba si fiican u dabdiyaan oo u laabmi kartaanba markaa fayajibu cala alimaami imaamkii waa ninkii madaxdaa waxaa waajib ku an yaamurahum bidalik waxaa fardu kifaaya inuu dadkii amro wayujbira halkaa wayajbura maaha wayujbira ya-da damiya markaa bacdana kasriya ficil waa min alijbaar weeye wayujbira inuu ku qasbo oo ahlalbeldati calayhi waa ninkii isagii dee mas-uulbu iyagii kaba yahay haddii fardu kifaayo meeshii ka baxay uu jiro dadkii inuu amro uu ku ijbaariyaa taas baa laasim ku noqonaysa ninkii madaxweyneha ama khaliifadaha ama waaligaba ahaa bal taasba wey wayujbira ahlalbeldati imaamulxarameyn iyo waxaa buu yidhah waa naweyne si uu majmuuca awalkiisa kagaba soo naqliya lakiin waa kitaabkiisa alkiyaasi ama khiyaas alumam fardu kifaayaha ayaa ka fadli badan marka la eego fardu caynkoo ruuxa fardu kifaaya u qumayaa buu leeyahay dadkii oo dhan buu dembigii ka ridayaa kan fardu caynku isaga waajib saarnaa buu riday kana dadkii kaleu waajibkii kaba ridayoo xagga marka la eego ahaarta ay leeyihin iyo nafciga ay leeyihin kan baaba kasii nafci badan qumitaanka loo qumayo wqad qiila waxaa la yidhi ina cilma maakii yaqacu dhacaya calaa nafsi ruux hadiyo goor waxa naftiisa kuba imanaya fii jamiici alaxwaal waqti kastaba waa san salaadan uu tukanayo soomkan uu soomayo taasi huwa bimansilati dacaam waa wuxuu aya waa taqsiimka loo xagga fardu kifaaya ee fardu caynkiiyo wuxuu la mid yahay cuntadii oo kale oo kani masel wuxuu yahay fardu caynkii laabudda likulli waaxidin minhu dacaamkii dee ruux kastaaba wuxuu ka maarmaya ma cunto ma diin karna haddii kale waan dhimanaynaa wixii markaa adiga had iyo goor kugu imanayeyna waa sida cuntadii oo kaleo dee laga maarmaan buu kuu noqonaya wa cilmu maa yaqacu waxa dhacaya fii bacdilaxayina awqaada qaarkeedun waxa dhacay ee ruuxa kuba yimaada cilmigeeda iyo in la bartaana bimansilati dawaa'i waa dawo oo kale weeye waa fardu kifaaye buu kana masal u yahay yuxtaaju ilayhi dawada waxa loo baahdaa xiina almaradi faqad marka la xanuunsado mar kale looma baahno dee wixii fardu kifaaya ama marka uu isagu yimaado ama uu ku dhaco cilmigeedii loo baahanaya waqti kastaba wax jooga ma aha marka wuxu uhi cilmu nujuunu cilmigan xidiguhu bimansilati lmaradi isagu isagaaba xanuun ah xanuunka mansiladiibuu ku sugan yahayoo fatacalumuhu xaraamun in la barta xaaraam weeye liannahu yaduru walaa yanfac dhib buu keenayaa waxna ma tarayo aduu kolleyo cilma nujuum deelabuu kala noqdaa mid waa kan ay eelhay-ana kaba cabirayeene farag iyo axwaashiise lagu garanayo waqtigii zawaalkii iyo awqaadaha iyo waxyaalaha laguba garanayo iyada taas iyo bal jihaadkiiyo lagu garanayo ama taasi iyadu dee faa-iduu leeyahayo bal cibaadaadkiibaaba qaybi kuba xidhnaanayaan kay u jeedaanna maaha laakiin mid kale jirto waa kan in xidigahan iyo kulankood iyo kala tagood iyo waxyaalaha wax laga qaadanayo dhulka dhacaya ama ay ka eegaanna buruujtii kaba eegaan ee ay waxyaalaha saa'iman oo wataasiyo ay yidhaahaan iyada taasi waa nooc sixirsiiyo xadiiskuba kuba yimi waana ka uu jeedo wax xaaraamana weeye waxa qeybkaana ilaahunbaaba og iyo hadduu dee wax rusushiisiiyo kaba daalacsiiye dariiq qeyb lagu ogaado maaha walow dee dadku had iyo goor qeybkoo majuula ay doonaan bal inay sii ogaadaan weliba dadka madaxda iyo waxyaale ay kuba badayn inay faaliyo yeeshaan iyo dee waqtiyadii horena ay badnayd xidiga yeeshaan iyo mid xidigeeh iyo waxyaalaha u sheego burjigan u sheego waqtigan bax iyo waqtigana fiican waqtigana kuma fiicno iyo xawadis kala duwana way jirtay oo dee bal masalan iyagoo ay rag boqoraa lagu yidhi ama madaxaha bixina waqtigan waad soo jabaysaa oo markii ayagu khilaafeen iyagoo rabbi kuga kalsoonaaday arrinkii uu beenoobay sii dee camuuriye markii uu baxaye muctasim dhacday iyo muktafi markii uu baadiniyada ama mee qaraamidadii la dagaalankoodii u baxaye waxyaala bal cali amiiru muminiin nahraawaan markii ay barhkood yidhaahayn may burjigu ma fiicna ee ha u tegin dee arrintan waxay ahayd ba qalabo iyo nasrkii u weynaa inuu helay bal markaa waa taas tuu u sheegayo waxyaalahan ay dee kuwan xidigaha eegaa ay sheegaane ay leeyihin waxbaan ku ogaana ama waxyaalo dhulka ka dhacaya ayay tani tilmaamaysaa taas buu ujeedaa marka muxuu yidhi walharabu min qadaa'ilaahina waxay isleeyihiin waxyaalo ku ogaada si aada uga badbaadaan taasna ma dhacayso walharabu carar min qadaa'illaahi tacaala ilaahay qadihiisa laga cararo iyo waqadarih adoo idhaaho waxbaad eegaya waan faashanaya sidaasaan qeyb kaga cararaya ama qadar kaga cararaya hayru mumkinin wax suurtagala maaha fayanbagii likulli muslimin ruux kastoo muslima waxa u habboon an yashtaila inuu ku shuqloomo fii jamiici awqaatihi awqaadiisa dhammaanteed waa hadalla naseexo aad u qaali ah bidikri illaahi tacaala ilaahay xuskiisa iyo waducaa'i baryada uu rabbigii baryayo watadaruci tadaruc uu tadarucayo wa qira'ati alqur'aani qur'aanka aqrintiisa wasadaqaati sadaqaad bixinteed addaaficati libila oo kale xadiis ibnu xibbaan iyo tirmidi iyaba ay wariyeen ayaa dee ahaydba sadaqadu ama sadaqada si loola bixiyaa waayo tudfiu lgadab ama waa maala wataqi min masaarici suu ilahay cadhadiisay baktisaa xadiidkii kale macruufka sadaqatu tudfiu lkhadi'a aahaartii dembi lahaabay tirtiraysaa biraayadii bay daafacaysaa ruuxa masaarica suu iyo si xun inuu u dhintaa buu kagaba badbaadayaa taas kole xadiiskaasuu ishaaraya wayasalu llahu tacaala inuu ilaahay weydiisa alcafwa waa cafwi uu ka dhaafo dunuubtiisii waalcaafiyata caafiyo waa maxan iyo dhibaatooyin iyo balaayo dhammaanteed uu ka badbaadiyo fi dunya walaakhira oo tanna iyada axaadiis kala duwan baa kuba soo aroortay oo dee in ilaahay layna farayo rasuulku ina farayo inaan ilaahay cafiyo caafiyo weydiisano adeerkii waa tuu afaray xadiis abubakar ahaa oo abubakar warinaya waxaa is'alu llaha alcafwa waalcaafiyata faina axadan lam yucda bacda alyaqiini khayra min alcaafiya kollay duruq kale iyo axaadiis kalena way jiraanoo kala duwan oo laynagu amray ilaahay inaan taa weydiisano ducada aan badsanno alcafwa waalcaafiya bal xadiis kaleo axmed iyo ay wariyeen xadiis caaisha ayaa maxaa isaguna uba ahaa mee xadiis kaleo adigu kolley ay wariyeen in xadiis wuxuu ahaa ibnu cabaase asri ducaaa bilcaafiya macnaa ducada badso ada alcaafiya iyo ilaahayna ku badbaadiyo dhibaatooyin iyo kadeedada iyo balaayooyinka iyo waxyaalahaas iyo fitanba uu kaa badbaadiyo aada weydiisanayso adduun iyo aakhiraba marka wuxuu yidhi liyasuunahu llahu tacaala waxa ha la yimaado ha badsado hays odhan faasho hays odhan xidiga iyo waxyaalo eegayo umuuro kale la iman si aad wax uga badbaado ilaah baa ku badbaadinaya taa badso liyasuunahu llahu tacaala si uu ilaahay uga ilaaliyo can ilbalaayi walaafaat balaayooyinkii iyo aafaadkii uga ilaaliyo ilaahay baa kaba ilaalinaya adkaartii waatan adkaaro kala duwan oo ruux hadduu laba yimaado aada imaalintaa balaayo asiibayn dhibtaa uu kaba nabadgelaya ay jirto fa ina man rasiqa ducaa eeg ruuxa ilaahay duco ku arsaaqay lam yuxram lagama qadiya alijaabata ijaabada oo waa maxay macnuun haddii adigu ilaahay uu ku waafajiyo kugu ilhaamiyo inaad baryadiisa badiso ijaabadiina waad haysataa ijaabadii waad haysataa marka adigu waxaad xambaartaa aad ka fikirtaa inaad hama ducaa ee laakiin hamigii ijaabada ilaahay baa kugu ballan qaadiy waad heliyo kol haddii lagu ilhaamiyeyba oo duca in lagu ilhaamiyey ijaabadiina way baal socotaa xadiis tirmidi ba ahaa waa axaadiis uu ishaarayana ayay kuba yimaadeen xadiis tirmidi baa wuxuu ahaa wman futixa lahu minkum baab ducaa'i futixa lahu abaabu raxmati abwaab raxma futixat lahu abwaab raxma ninka loo furee idinka idinka mida albaabkii baryada loo furo abwaabtii naxariistaa u furan kol haddii baryadii lagu ilhaamiyey ducadiina waad haysataa ibnu qayim baa kitaabkiisa cudatu saabiriin baa muxuu yidhaah man ucdiya manshuura ducaa'i ucdiya alijaaba ninka manshuura ducaa la siiyo ijaabadiina waa la siiyo fainahu low lam yurid ijaabatahu ma alhamahu ducaa haddaan ilaahay doonayna waxaan u aqbalo baryadiisan kumuu ilhaamiyeenoo beyd buu soo qaadaa la yidhi low lam turid nayla maa arjuu wa adlubuhum min juudi kafika ma cawadtanii dalaba bal markaa waa arin muhima tanna laakiin xadiisna waa inoo ishaaraya kollayna umuuraha wixii xadiisee meel ku suganna kollay ma dhaafayna biidn illahi tacaala imika marka wuxuu yidhi fain kaana albalaw muqadaran bal haddaba hadday dhacdo isagoo baryadii ilaahay u furay balaayadna in qadarkii uu ku dhacay dee qadarkiina ma baaqanayo fain kaana albalaw muqadaran bal iyaday taasi jirto haddii balaayadii ay tahay mid loo qadaray yusiibu llah maxaalad horta dee wixii ilaahay qadaray waa asiibaya taasna shaki kuma sugna laakiin ducadan iyo sabirkan yuyasiruhu llahu tacaala yuyasiru llahu caleyh ilaahay baa u fudaydinayo u dhib yaraynayo ducadani wixii soo socdana way daafacdaa wixii kalena ilaah baaba ku kor yeela ama uu ku fudaydiya wayarsuquhu sabra ilaahay sabrina uu ku arsaaqaya barakati ducaai ducadan uu helay daraaddeed ayaaba sabir ilaahay ku arsaaqaya waa kii wuxuu yidhi cilmi nujuum waa marad waa xaaraan buu soo wada yidhi dee waxaa soo gelayana cilmigan ama cilm alhay-ana ay kaba cabirayeen falag iyo zawaalkii iyo umuuro cibaadaadkeena ku tacalluqsanayo jihaadkii lagu garanaya tii buu soo reebayaayo wuxuu hi allahuma waa istisnaa ahaan allahumadu halkan waa istidraag ahaan macnaa laakiinu bay taala cilma nujuuma xaaraam weeye ilaa idaa tacallama inuu kaba barta mooye min anujuumi nujuumta qadra maa kii qadarkii yacrifu bihi lqiblata qiblada uu ku garanayo wa awqaati salawaati salaadaha ama salaadaha aw awqaati salaati salaada awqaadeeda uu kuba garanayo fayajuuzu bidaalika kaasi dee kii madmuumkaa maaha taasi cilmi bannaan bay noqon wa ama tacalumu lcilmi ib bal in la barto cilmigan dibiga iyo istaweynta fayajuusu kaasi cilmi nujuumna maaha dee kolkol bay adibadu jaanibkana beryaha hore ay dhex geli jireen markaa isagu madmuum maaho waa bannaan yahay liannahu sababu min alasbaab waa sabab asbaabaha kaa mid oo dee istaweyntiina waa asbaabun ilaahbaa caafimaadka haya laakiin tani waa dariiq waana layna faray fayajuusu waxa bannaan tacalumuhu in la bartaa way bannaan tahay kasaa'ir asbaab sida asbaabta kaleba loo baranayo waqad tadaawa nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay waa isdaweeyey bal xadiis axmed iyo ay wariyeen xadiis caaisho ahaa oo iyadoo aada u taqaanay waxaan la yidhi xaggeed kaba baratay ayaa waxay tiri rasuulka ilaahay cinda aakhiri cumri ama fii aakhiri cumri xanuunkaa kuba badnaa uu xanuunsanayay wufuuddii carbeed se waxyaale ay tajaarib u lahaayeen sheegaysaybaa waxyaalahay rasuulka ilaahi utu tilmaamayeen bal waxaa isticmaal iyo waxaa isticmaal anaa u samaynayo wa kuntu ucaalijaha lahu halkaasuu igala yimi bay leedahay cilmigan dabbigan aqaano laakiin axaadiis kaloo kala duwan waxay noogu sugan rasuulka ilah inuu yihi tadaawow cibaadallaahi walaa tatadaawow bixaraam isdaweeya addoomihi ilaahu laakiin xaaraamna isku daweynina markaa wuu bannaaya bu hi waqad tadaawa nabiyu taas buu sheegayaa bal amarkiisaana inoo suganba uu ina amray inaan isdaweyno laakiin shay xaaraama inaan isku daweyn waqad xukiya can ishaaficiyi raximah اllah waa imaamkii tacriif uma baahna isagu shaafici waxaa laga soo naqliyay anahu qaala inuu yidhi alcilmu cilmaani cilmigu waa laba macnaa waa culumta kuwa ugu ahamsan buu leeyahay cilmu lfiqhi iladyaan waa cilmigaa fiqigo dee diimihiibuu ku tacalluqsayo waa kaa cibaadaadkaagii iyo waxay iyo mucaamalaadkaaga iyo wax kastaba aad ku baranayso wa cilmu tibi lilabdaan midna waa cilmigii dibkoo dee jirkii iyo waxyaalahaas iyo wixii isaga munaafaco u lahaa ama mudaro lagaga daafacaya isagiina kuba sugan maca waraa dalika labadaa wixii ka soo haro waxaa intaa gadaasheedii bulqatu majlisin adaa meel la fadhiyo wax lagu kaaftoomo weeye bulqada asalka hore maa yutaballaqu bihi min alcaysh oo meelana way nooguba iman doontaayo waxaa xagga ceyshka iyo nolosha wixii lagu kaaftoomaa la yidhi halkana alkifaaya ceysh loogama jeedo alkifaaya si guud loogama jeedaayo ujeedada labadaa cilmo wixii kaba soo hadhay majlis la fadhiyo ayuunbay quruxdii iyo rawnaqii uu yiimiyo ziinadii marka laga hadlayo dee inay ruuxu uu sheegayo oo kaleo majlis baa lagu kaaftoomaaye macnaa nafciga badani labadan dhinac buu jiraa ama labadaa cilmi wamaa waraa dalika bilqatu majlis wa ama tafsiiru lcilmi fahuwa sifatun cilmigii iyo qeybihiisiiyo waxyaale ayaa inoo horeeyey halkan wuxuu ka bilaabayaa cilmi muxuu yahay waa halkii uu lahaa maahiyat alcilmi waa tafsiirkii insha allahu tacala waqtigii baa gaadhay intan cashar kale ayuunbay inoo raaci doontaayo waa maahiyadii waa qeybtii ugu horreysay tarjamada iyo taas tacriifkeedii wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا